faysal dhaaf xuseen reediyo cadaado magaalada baydhabo
cabdiqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado beledweyne
maxamed dae cabdi maxamed raadiyo cadaado dhuusmareeb
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantasig redio cadaado gaalkacyo maryan mire axmed radiyow cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
maxamed cabdi hijalaqsane rediyo cadaado balanballe
waa mahad bashiir cismaan mahad xiliif rediyow cadaado magaalada caabudwaaq ee gobolka galgaduud
cabdiqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado beledweyne
cabdifataax cali cumar tawakal redio cadaado shabeellada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton rediyo cadaado magaalada gaalkacyo
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaadir jakaarta rediyo cadaado magaalada muqdisho
cabdirasaaq maxamed sheekh siraad cabdirasaaq wadani rediyo cadaado magaalada kismaayo
cabdikhatar cabdiraxiin ibraahim raadiyo cadaado magaalada muqdisho
cismaan aadan carays raadiyo cadaado beledweyne
muuse cabaas cusmaan rediyo cadaado afguye
cabdilmajiid cabbaas aadan fantastic rediyo cadaado magaalada kismaayo
amaalqaajo rediyo cadaado garowe
bashiir abdullah cusmaan raadiyo cadaado beledweyne
maxamed cabdulaahi baxnaaniye raadiyo cadaado magaalada muqdisho
yaxya cabdirasaaq soofe rediyo cadaado magaalada baardheere ee gobolka gedo
yuusuf abubakar maam raadiyo cadaado jawaar
wanaagsan halkani reediyo cadaadu kusoo dhawaada warka duur qodobada maanta aad maqli doontaan waxaa u dooran webiga shabeelle oo fatahaad horleh maanta ka geysta qaar ka mid a xaafadaha ka koobantah magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan hirshabeelle ayuu dadka ku noolaan ay ka barakaceen afar ruux isku qoysa oo ku dhintay magaalada hargeysa kadib guri ku soo dumeeyey dowladda maraykanka oo baadgoob ugu jirta sarkaal u dhasha maraykanka kana tirsan dagaalamayaasha al-shabaab dowladda kenya oo lagu eeday in qaybo ka mida gobolada koonfurta soomaaliya ay ka wada xaalufunta dhirta dowladda federaalka soomaaliya odayaasha galmudug kala hadlaysa in la korin baarlamaanka galmudug intaas aad maqsheen waxay ahaayeen qodobada ugu doo koran warka duurta reediyo cadaado goora u diyaar gorba warkaas oontaa iska faahfaahsan
cadaada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale duhur wanaagsan waa duuraxada taarikhda ku aasaysan tahay siddeedda bisha labiyo tobnaad ee nofembar sannada labaatan toban sagaal kusoo dhawaada warka oo dhan warka duuro jila jaamac jir ayaa soo saaray aniga waxaasna idin warma doonaa sharmaakasuuli cumar axmed ibraahim saxeefana si wajir ay u farsamaynayaan mar kale duhur wanaagsan webiga shabeelle ee marmagaalada beledweyne ee gobolka hiiraan ee hirshabeelle ayaa fatahaad horle ka geystay qaar ka mid a magaaladaasi ayaan dadka ku nalaa ay ka barakaceen bashiir cabdulaahi cismaan ha soo koba warbixintaan webiga shabeelle ee dhexmara magaalada beledweyne ayaa mar kale bilaabay inuu ku fato xaafado ka tirsan magaalada beledweyne gaar ahaan xaafadaha xaawata koykoshin kadib markii webiga shabeelle uu buux dhaafiyey dadka ku sugan magaalada beledweyne qaarkood ayaa cabsi ka qaba inuu fatahaada uu sameynayo webiga shabeelle ay dhibaato kasoo gaarto waxaana dhowaan dib ugu soo laabtay magaalada beledweyne dadkii markii hore ugu barakacay fatahaadii uu sameeyey webiga shabeelle qaar ka mid a dadka ku dhul xaafada xaawataako ayaa sheegay in dhibaatooyin badan ay la kulmeen fatahaadii hore tanna ay dhici karto in dhibaato ay kasoo gaarto kuwan qaar ka mid a dadka ku nool magaalada beledweyne oo ka hadlay saameynta ka dhalan karta fatahaada webi shabeelle wallaahi biyaha waa ka qaxnay biyobaxadii wadamada ka wada qaxeena ku jirnay waana ka qaxnay alxamdulilah markaas webi waa naqay oo dadkii ay soo noqdeen dadkii kuwa soo noqdaan ku mid ahay haddana waa u jeednaa biyihi haddana waa soo noqdeen oo hadda welwel oo mataqaana adag ay nagu haayaan dadna hadda waa ka qaxeen marlabada waa ka qaxeen marka hadda waxaan joognaa suuqa qudaarta xajibis suuqa xaafta xawataaka gaar ahaan dhaxanta xajibis suuqaata suuqa hoolkan baan joognaa biyuhuna waaba dhaafeen hadda xaafadahan hadda oo cajiib masaajidka u dhowaa walwale nagu haayaan Ee, marka ee, marka waxaan mataqaanaa alxamdulilahi rabbilcaalamiin waxuu ilaahay keeno waa qadar alle waa qaadanaynaa haddii hadda naga noqdaana waa alxamdulilah haddii hadda qaxay labaad waa dane ee mar labaad dane meesha oo mataqaanaa kusoo noqday kasoo guuray inuu ku noqdo oo ayla tahay ayaa mataqaanaa rajayna ummadda marka si xaq waxa loogu qaybiyo maaragtay wixii ummadda kuus qofkii soo dhiibtay inuu masaakiinta siiyo ayaa loogu talagalay maahan inaad jeebka ku shubatid marka waxaan ka codsanayaa ummadda wax loo soo dhiibayo inay dadka wada gaarsiiyaan hadday gaarsiin karin ee wada gaarsiin karin waa ummadda masaakiinta ah oo soo qaxday ayaa loogu talagalay looguma talagelin in dukaan furatay looguma talagelin in mataqaanaa oo meel dherkii meel la siiyo oo mataqaana jecsi ka dhiga la yidhaah dadka biyahan ka qaxaya loogu talagalay dadka biyahan ujeed ka qaxaya loogu talagalay waxa islaamka oo mataqaanaa soo dhiibaan sida xaqaha loo dhiibaan leh makara anagu waxaan mar ka barakacnay magaalada beledweyne gaar ahaan xaafadda dhagax jebis markii aan ka barakacnay waxaan tagnay meesha la yidhaahdo eh, jeentaan tagnay waa soo noqonnay magaaladii aan soo galnay haddana qaxitaan labaad ayaynugu barakac labaad ayaynugu dhacay waxaanan u sii barakacaynaa hadda xaggaas iyo ceel jaalle xaggiis ayaanu sii barakacaynaa dadkii hore u barakacay magaalada beledweyne qaarkood ayaa weli ku sugan deegaanka ceel jaalle ee duleedka magaalada beledweyne kuwaas oo aan xaafadahooda dib ugu soo laabanin cabsi ay ka qabeen in mar kale uu ku fataho magaalada beledweyne webi shabeelle mas-uuliyiinta maamulka gobolka hiiraan ayaa horay digniina ku aadan in laga fogaado meelaha uu ka fataxo webiga shabeelle u soo jeediyay dadka ku nool magaalada beledweyne mahasane saaxiib afar ruux oo suqoys ayaa ku dhintay magaalada hargeysa ee somalilan kadib guri ay ka deganayeen xaafad leeraa birjoox oo ku soo dubay wararka ka yimaanay magaalada hargeysa ee somalilan ayaa sheegaya in arrin murugo leh saaka ay ka dhacday gudaha magaaladaasi kadib markii qoys danyar ah uu kusoo dumay dhismo ay ka deganayeen xaafad leeraa birjoox ee ku taalla magaalada hargeysa ee somalilan qoyskan ayaa ka koobnaa ilaa afar ruux oo kala ahaa laba carruur ah aabbahood iyo hooydood qoyska kuwaasoo dhammaanta ku dhintay isla goobtaasi reerkan ayaa degan aqal soomaaliya ku dhex yaala dhismo qadiimiga oo ku yaala xafad lera birjeex kaas oo ahaa guryaha ay dhiseen waddanka ingiriiska aabbaha qoyskan ayaa waxaa lagu magacaabi jira allah u naxariista faysal aadan cabdi halka hooyadana ay ahayd xaamile sida ay reediyo cadaada u sheegeen ila ku agdhow halka shilkaas uu ka dhacay sidoo kale waxaa goobta dhibaatada ee ka dhacday gaaray mas-uuliyiin ka tirsan somalilan sida duqa magaalada hargeysa gudoomiyaha gobolka murudujeex iyo taliyaha guud ee ciidanka debdemiska somalilan kuwaasoo ka qayb qaatay gurmadka loo fidinayay dadkii halkaasi ku dhibaatoobay waxayna halkaas ay ka sheegeen in adag wixiin dhibaatada ku dhacda qoyskan maanta ku dhintay ee dhismaha kusoo dumay guri ku yaala xaafadda birjeex ee magaalada hargeysa ee somalilan ahweynaa raajicuun kullu nafsin daa'iqatulmowt waxaa saaka ku geeriyooday agagaarka birjeex afar qof oo qoyska ah faysal faysal aadan cabdi diiriye iyo gabadhiisii oo xaamilo ah iyo laba ciyaalah iyadoo uu ku soo dumay aqal ay jaar yihiin oo ay hoos deganaayeen oo aqaladii hore qadiimka ahaa sidaasoo nimkana ku keennay cusbitaalka alla naxariista jannaha ka waraabiyo alla naxariista jannaha ka waraabiyo ilahi wainaa ilayhi raajicuun kullu nafsun daa'iqat lmowt en ilaahay subxaana wa tacaalaa jannadii fardowsa ha ka waraabiyo ehelkana samir iyo iimaan ha ka siiyo iyo dhammaan qaranka somalilan qoyskaa masiibada ay ku dhacday waxaa saaka afar qof oo labadii waalid iyo laba carruurah oo liba xaasku ay xaamilo ahayd ay ku geeriyoodeen agagaarka xerada birjeex guri qadiimiya oo guryihii hore ee ingiriisku ka tegey ah oo runtii roob weyni ma di'in waa wax dumiyaa laakiin waa dhooba oo qoyaankaasi markuu taabtay bay soo duntay taabuun bay doonaysay toodii baa dhammaatay ilaahay subxaana wa tacaala eheladoodiina samir iyo iimaan ha ka siiyo iyo guud ahaan qaranka somalilan iyagana ilaahay subxaana wa tacaalaa naxariistiisa ha ku mannaysto waxaan uga mahadnaqayaa gurmadka ay sameeyeen ciidanka dabdamaska iyo ciidanka booliiska iyo dhammaan ciidamada kala duwan ee qaranka oo ay ugu horreeyaan ciidanka dabdamiska iyo ciidanka booliisku tacsi aad u fara badan ayaan u dirina qoyskii waxaan ku waaninayaa guryaha kale garab dhisan gurigii dumay ayaan ku waaninaya imminka in wax laga qabto meesha laga kaxeeyo markuu roob daawo iyo markii dabeele yimaadaanna waxaan dadweynaha ku waaninaya inay ka waantoobaan amba ka digtoonaadaan guryaha guryaha maxaa la yidhahdaa qadiimiga inuu ku soo dumo todobadii iyo labaatan waxay guri qadiim yahay oo noocii ingiriis ku dhisay ahaa oo birjiix ku yaallaa uu ku dumay qoys deggan hoos degganaa oo beebee ku jiray islamarkaana halkaa waxaa ku dhintay laba ciyaala iyo labadii waalid oo ay wila gabadho xaamilo ahayd kullay dhoobadaa kolkuu culayskii badnaaye tiixa ahaa ku daayey ayay daacday waana dee waxyaabihii lalahaa hadiyo jeebaraha layska ilaaliyo dhulka jilicsan iyo dooxyada iyo buubaha iyo waxyaabaha noocaasa waxaa leenahay qoyska ilaahay sababihiiman haynaga siiyo iyaga ilahay naxariis jannaha ka wadaabiyo kolley waa dadkaa dee qadarkii ilaahay ku dhintay maanta cid loo nisbaynayaa ma jirto awoodda ilaahay bay ku dhintay maydkan afartan ruux ayaa ugu dambeyn laga soo saaray dhismaha hoostiisa waxaana geeyeen isbitaalka magaalada hargeysa ee somalilan arrintan ayaa murugo badan hadda ku reebtay dadka deegaanka oo haatan si aada uga hadalhaya magaalada hargeysa ee somalilan dowladda maraykanka ayaa baadigo ugu jirta sarkaal u dhasha maraykanka kana tirsan dagaalamayaasha al-shabaab soomaaliya ku sugan cabdicasiis siciid baard warkan ha faahfaahiyo sida uu qoray wargeyska daily nation ee kasoo baxa dalka kenya maraykanka ayaa baadigoob ugu jira xubin la sheegay in al-shabaab uu ka tirsan yahay islamarkaana uu qaabilsan yahay sameynta qaraxyada iyo arrimaha tababarada ciidamada maraykanka ayaa lacag shan milyan duldhigay soddon iyo toddoba sano jirkan lagu magacaabo serwan mustafa ayaa la aaminsan yahay sida ay maraykanku sheegeen in dhalash ahaan uu kasoo jeedo maraykanka hase ahaatee haatan uu ka mid yahay xubno al-shabaab u qaabilsan sameynta qaraxyada iyo sidoo kale arrimaha tababarada waxaana maraykanku ay sheegeen inuu qayb ka lahaa weeraro dhowra oo lagu qaaday ciidamada amisom ee kusugan soomaaliya iyo sidoo kale xubno ka tirsan qaramada midoobay al-shabaab waxa ay halis ku yihiin maraykanka iyo amniga qaranka iyo sidoo kale dowladaha aan bahwadaaga haatan waxaynu raadinaynaa caawinta shacabka si ay u keenaan xog la xiriirta mustafa si aynu gacanta uga soo dhigno ayuu yidhi robert brower oo sii hadlayay isagoo ah xubin ka tirsan maxkamad ku taala dalka maraykanka f b i-da maraykanka ayaa baadgoob ugu jira ninkan lagu magacaabo serwan mustafa oo soddon iyo toddoba sano jira islamarkaana la aaminsan yahay in al-shabaab uu qaabilsan yahay sameynta qaraxyada tababarada ciidamada iyo sidoo kale ka qayb qaadashada weerarada gaarka ah ee al-shabaab ay ka fuliyaan gudaha soomaaliya iyo qeybo ka baxsan wadanka soomaaliya ninkan lagu magacaabo mustafa sida ay sheegeen f b i-da waxay haatan baadigoob ugu jiraan in muddo ah waxaana la aaminsan yahay inuu wax kusoo bartay dalka maraykanka halka loo yaqaano san diego islamarkaana uu kasoo dhammaystay waxbarashadiisa sare koonfurta gobolka california waxa uu kasoo tegay sanadii laba kun iyo shan sida ay ku sheegeen warbixin ay soo saareen f b i-da waxa uun u gudbay dalka yeman markaa uu kaga sii gudbay dalka soomaaliya waxaana la sheegay inuu ka qayb qaatay dagaalkii lala galay ciidamada etoobiya ee ku sugnaa soomaaliya islamarkaana soo galay sanadii laba kun iyo lix sida lagu sheegay xogtan ay soo saareen f b i-da maraykanka mustafa waxa uu ku lug lahaa islamarkaana shabaab u qaabilsanaa faafinta afkaartooda tababarada iyo sidoo kale ka qayb qaadashada weerarada laga fuliyo soomaaliya ee lala beegsado ciidamada midooda afrika amisom iyo dowlada federaalk soomaaliya f b i-da ayaa haatan aaminsan in mustafa uu u qaabilsan yahay al-shabaab sameynta qaraxyada waxaana sheegeen in haatan ciddii soo sheegta xog la xiriirta isaga inay abaalmarin u siin doonaan lacag gaaraysa shan milyan oo doolarka maraykanka si kastaba ahaatee f b i-da maraykanka ayaa baadigoob ugu jira sarwan mustafa oo ay sheegeen inuu dhalashahaan kasoo jeedo dalka maraykanka hase ahaatee uu ku biiray kooxaha kasoo horjeeda afkaarta maraykanka sida f b i-du ay sheegeen waxaana haatan ay baadi goobayaan sidii ay gacan ugu soo dhigi lahaayeen ninkan lagu magacaabo serwan mustafa oo soddon iyo toddoba sano jira islamarkaana la aaminsan yahay in al-shabaab uu qaabilsan yahay sameynta qaraxyada sida lagu sheegay qoraal kasoo baxay f b i-da maraykanka dowladda kenya ayaa waxaa lagu eedeeyay in qaybo ka mida gobolada koonfurta soomaaliya ee ka wada xaalufinta kornolaadan rufle oo ka mid a saraakiisha ciidamada dowladda federaalka soomaaliya ka howlhalgola gobolka gudo ee maamulka jubbaland ayaa dowladda kenya wuxuu ku eedeeyey in xaalufin ba-an ay ka wada qeybo ka mid a koonfurta soomaaliya sida gobolka gudo ee maamulka jubbaland kornol aadan rufle oo la hadla redio cadaado ayaa sheegay in ciidamada kenya ee qeybta ka ah howlgalka midooda afrika amisom ay xaabsanayaan kheyraadka dhulkeena iyo duurjoogta gobolkaasi gudo ee maamulka jubbaland wuxuu sheegay in xaalafunta dowladda kenya meelaha ugu badan ee ka wada ay tahay deegaana u dhow wadamada ceelwaq ee gobolka gudo ee maamulka jubbaland iyo sidoo kale magaalada bilaxaw ee gobolka gudo ee maamulka jubbaland wuxuuna sheegay in halkaasi ciidamada kenya qeybta ka ah howlgalka midooda afrika amisom ay jiraan dhirtii ku taalee deegaana hoosta degmada badaxaawo ee gobolka gudo iyo degmada ceelwaq isla gobolka gudo deegaanahaas oo ku yaala xuduudka soomaaliya uu la wadaaga wadanka kenya kornol aadan rufle wuxuu sheegay in dhibaatada ugu badan ay hadda wajahan shacabka sahe tahay kadib markii shacabka ay isku dayeen in ciidamada kenya ay ka joojiyaan jirida deegaankaasi ayuu sheegay shacabka in handadaad iyo rasaas lagu furay islamarkaasna aysan ka soo gaarin wax dhibaato ah balse shacabka deegaankaasi weli dhibaato xoogla lagu sii hayo korna aadan rufle wuxuu sheegay in haatan lix iyo toban markab oo ay leedahay dowladda kenya ay ku sugan yihiin deegaanka gooweyn ee ku yaala duleedka magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose maamulka jubbaland halkaasoo lagu talagalin laga saaro dhuxusha ay kasoo jiraan ciidamada kenya qeybta ka ah howlgalka midooda afrika amisom gobolka gudo ee maamulka jubbaland si halkaasi loogu daabulo waxaana dhuxushaasi loo diyaariyay baabuur waaweyn oo jiiraya baxaadka iyo goobaha kale ee baorta caadiga aysan marin karin islamarkaasna dhuxusha looga soo qaadayo goobaha ciidamada kenya qeybta ka ah howlgalka midooda afrika amisom ay ka jirayaan dhirta iyo xaalafunta ay ka wadaan gobolka gudo ee maamulka jubbaland dowladda federaalk soomaaliya shacabka soomaaliyeed ay ugu baaqay inuu ka qabtaan xaalufinta dowladda kenya ee ka wada qaar ka mida gobolada koonfurta soomaaliya oo uu sheegeen dhibaato badan ay ku hayaan shacabka ku nool gobolkaasi maxaa cusub oo qayladhaan ah oo aan leeyahay qayladhaan waa wareey shacabka soomaaliyeed dibad iyo gudaba inaan u sheego dhibaatadii kenya inay laban laabtay dhulkii la xaalufinayo xayawaanaadkii la guranayo sida shabeelka harabcadka deerada cawsha logisida meesha la yidhaahaa kayunka raaskamboori iyo isku daraha goobooy inta ka dhaxayso lix iyo toban marka baa taagan iyo in ka badan siddeetan doomood oo kenya ay leedahay xarumaha milatariga kenya ee gobolka jubbada hoose iyo gobolka gado xuduudda enafdii meelaha uu laleeyahay ceelwaaq iyo gariley waxaa jooga niman caddaan oo joolajiya ah oo toddobaadkiiba laba jeer imaado maalmaha axadda iyo sabtiga markii laga reebo duurka milatariga kenya iyo ayagu ay aadaan oo qalab wato oo dhagaxa gurayo oo baabuur waxa weeye gacan laho meeshii guur ah kala jeexaysa wato waxaa intaa dheer oo soconayo oo kaloo ayaduna dhibaato ah in mashaariic lagu soo siiyo dadka iyagii dhiiggiisii walaalaha n f d dadka dhashay oo jinsiga soomaalika ah oo ayna boorro laga samaynayo xeryaha milatariga kenya dhexdooda kuwaas oo la doonaya in dadkeena dhiiggiisa looga ganacsada ayna boorro macmal ah oo aan dowladda soomaaliya iyo qarannimada soomaaliya loogu danaynayo looga soo horjoodo ma ahna markii u horeyso dowladda kenya gaar ahaan ciidamada kenya qaybta ka ah howlgalka midowda afrika amsom lagu eedeeyo in dhibaato iyo xaalufun ay ka wadaan maamulka jubbaland si gaara gobolka gado oo xuduud leh waddanka kenya waxaana halkaasi markaas lagu eedeeya inay ka wadaan xaalufin ay ku hayaan dhirta ku taalla qaybo ka mida koonfurta soomaaliya dowladda federaalk soomaaliya ayaa odayaasha galmudug ka hadlaysaa in aan la kordhin baarlamaanka galmudug cabdistaan axmed xaaji warkaan faahfaahiy xilli muddooyinkii ugu dambeeyey dowladda federaalk ee soomaaliya gaar ahaan wasaaradda arrimaha gudaha iyo guddiga doorashooyinka ay wadeen dadaallo lagu soo xulayo dadaallo lagu soo xaraynayo odayaasha soo xulaya xildhibaanada baarlamanka maamulka galmudugga ayaa waxaa dowladda federaalka ay beelahaasi ku qancinaysaa in tirada xildhibaanada cusuba aan la dhaafi karin siddeetan iyo sagaal xildhibaan xildhibaan maxamed cali ruush oo ka mid a siyaasiyiinta deegaanada galmudug ayaa waxa uu sheegay in loo baahan yahay in dowladda federaalk ee soomaaliya ay qoondeyso tirada xildhibaanada cusub ee baarlamanka maamulka galmudug waxa uu sheegay in dowladda federaalk ee soomaaliya ay dooneyso in ay beelaha ku qanciso in tirada xildhibaanada aan laga badi karin siddeetan iyo sagaal xildhibaan walow tiradaasi xildhibaanada ah aala sunno laga siiyey labaatan xildhibaan sida warar hoose ay sheegayaan cabdi maxamed cali ruush oo ka hadlaya arrimahaasina waxa uu yidhi
muddo kadib markii wixii la farasuuliye farasuuliye dabeetna waxaa soo baxday in hadda taan macquul ay tahay in qabiilada lagu qancina sideetan sagaal la dhaafsiin number qabiil walbana siday u kala mug weyn yihiin oo kala maaragtay xildhibaano badan yihiin laba laba looga jaro iyo saddex saddex iyo hal hal marka sidaas ayaan waxaan maqlayay in heshiis uu maaragtay lagu qaatay degdegi ahaanba ugu dambeyntina la saxiixi doono run cad horta ma ahlusunna ma aha niman cirka kasoo dhacay ma ahan waa niman deegaan ka tirsan waa qabiilada kamid yihiin marka gruub gaar oo hataa gooni waxu qaadan karna ma jiro waxaan filayaa qabiiladana in laga dhaadhiciyay inta badan sida aaminsanahay in xubinta iyaga soo noqonayso laakiin magaca ahlusunna un lagu magacaabi doono marka waa sumad ahlusunna lagu magacaabi doono laakiin qabiilka ka dhex imaanaysa reer galmudugna waa taqaanaa gebigeedku waa ahlusunna marka qodo gaar ah ahlusunna socoji karta ama u sheegan karta ama maaragtay xabadka saaran karta ma jirto ahlusunna waa la wadayahay marka haddii qola ay leedahay maxaan ku dhahaa waa soo dagaalamayna dee dagaalka waa dhamaaday hadda dagaalka lagu ji cusub iyo la geli rabaa iyo nidaam kale iyo dowladnimo iyo maxaan ku dhahaa in ummadii loo adeego maalintii galmudug la dhisay ilaa haddartan wax ummadoo loo adeegay ama deegaanka sax laga qabto ma jirto waa magac uun kor loo hayuu ahaa maxamed cali ruush oo hadalkiisa sii wata ayaa waxa uu sheegay in laga gudbay magacii galmudug islamar ahaantana hadda wixii ka dambeeya dadka ku nool deegaanada si ay filayaan galmudug waxqabad leh islamar ahaantana ay dhistaan dekadda degmada hobyo ee gobolka mudug islamar ahaantana la dhisa mashaariicyo horumarineed oo lagu horumarinayo deegaanka ayuu yidhi maxamed cali ruusha magacii dhulka la dhigo oo dadkii loo dhaweeyo oo maxaan ku dhaha dadki inay leeyihin la tuso oo loogu shaqeeyo oo loogu adeego oo ilaa hadda kadib maxaan ku dhaha qaabka loo fur lahaa iyo nidaamka loo fur lahaa dowladnimo laga shaqeeyo iyo maamulka dhisi lahaa marka eelboorada la dhisi lahaa maxaan ku dhaha deegaanada jiinka udhexeeya la fur lahaa ceelashii iyo xoolihii loo dhaweyn lahaa dadki marka nidaam bulshaa la rabaa nidaam bulsho in galmudug oo maamula oo hoos u daadegsan laga dhiso laakiin wixii hore oo magacyaalka ahaa lagu qaraaban jiray ma ma ma soconayso ma garata in reer galmudug qiimo kastay ku kacdo reer galmudug in maamul ay yeeshaan sal- salka dhulku dhigaan salka dhulka dhigaanna waa muhiim marka reer galmudug qiimo kastay ugu kacdo waxaa taasa ugu muhiimsan ma garata khilaaf joogtaana iyo maxaan ku dhahaa is-eryad joogtaa oo maxaan ku dhahaa wax qiimo aan ku fadhin oo ummadda sii kala fogeynayay ummadda sii kala gelinayan ayadana lama rabo in laga shaqeeyo cid allaale ciddii marka dhibaato ka shaqeynaysa ama dowladda federaalka iyo reer galmudug ka dhex shaqaysta ka dhex dallaala ee isku dhufta lahaydna halkaasay maanta kusoo abjarmaysaa cid allaale ciddii reer galmudug dhacaanba jecleen oo maxaan ku dhaha inay wax qabsadaan aan rabin ee maxaan ku dhaha foodooda iyo isku dirkooda iyo isku horkeynkooda ka shaqeynaysana iyagana halkaasay maarata ku jabi doonaan hadalkan ayaa ku soo aadaya xili dowladda federaalk ee soomaaliya gaar ahaan guddiga doorashooyinka lagu eedeeyey in ay bedeleen tirada odayaasha dhaqanka ee beelaha galmudug waxaana sidaas oo kale dowladda lagu eedeeyey in ay wado dhaqan looga bartay maamulkii hore ee maamulka hadda dib loo doortay ee jubbaland kuwaas oo la sheegay in ay bedeleen odayaasha dhaqanka ee soo xulay xildhibaanada maamulka jubbaland warkii duur intaas ku dhan yahay tani kulan dambe duur wanaagsan waxaa naga xusidaa in cidda warka uu saga suga maqliya qoraalda sawirada hata waxay dib u heli karaan bilgin telesan kulana www radio com twitter iyo facebook intaana warkan warkaxay dib u kulmi doona duur wanaagsan